ciidamada ammaanka somalilan ayaa xabsiga dhigay siyaasi cismaan cumar duuro ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani kaasi oo laga qabtay markii uu ka soo degayay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa taageerayaasha siyaasi cusmaan cumar duul ayaa mudaharaad rabshado wata ka sameeyey jidka dheeree taga garoonka diyaaradaha ee cigaal international airport iyagoo xukuumadda ugu baaqay inay si degdega xorriyaddiisa dib ugu soo celiso qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka dareen celiyey xadhigga siyaasi cismaan cumar dool waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim to magacaygu waa guule siciid ku nool hargeysa haddii aan ka jawaabo su-aashaad weydiisay ah sidaad u aragtaa xadhigga siyaasi cismaan cumar dool marse anagu waa soo dhaweyna xadhiggiisa sababa sababo badan oo jira awgeed horta waa midoo siyaasiyiinta somalilan waxay dhaqan u lahaayeen inay iyagu isku jawaabaan mataqaanaa inay iyagu isdhaleeceeyaan laakiin isagu wuxuu leeyimi siyaasad ka duwantaa oo isagoo intuu qurbaha jooga intuu qol soo fadhiisto ayuu halka ka hafligaa intii dhammaan beelaha somalilan oo dhan oo ta madaxweynaha ku jirto oo tigiisa ku jirto oo beelaha somalilan o dhan meel ciiduu ka tegay sheekh iyo shariif aanay jirin taas waa dhaqanka cusub siyaasiyiinta somalilan marka isaga ninka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu ka gudbay xadkii siyaasiga u dhaafay marka in la xidho aad baan usoo dhaweynaya magacaygu waa maxamed axmed yuusuf xariga waxaan u arkaa mid xaqdarro ah oo lagula kacay siyaasi weyn oo ka mid ah siyaasiyiinta reer somalilan xarigaasi wuxuu u muuqdaa mid caburin ah islamarkaana aan laga fiirsan waxa weeya ninka saameynta intaa legle waxay ahayd in laga fiirsado waayo wuxuu ka soo jeedaa xisbi qaran waa in maogtahay magaranaysa dastuurkeenna kuma taallo de in siyaasiyiinta layska weeraro waxay ahayd in maogtahay si kale waanwaan kale dee maogtahay loo xaliyahayd waxay isu hayaan isaga iyo xukuumaddu waxaan kusoo urinayaa anio xarigaas waa xaqdaro waa xaqdaro waa xaqdaro geesta kale ciidanka booliska somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey xarigga siyaasi cismaan cumar dol waxaana warbaahinta la hadlay hoggaanka howlgelinta ee ciidanka booliska somalilan sarreeye guuto ibraahim cabdi xaaji eedaysane cismaan cumar dool waxaa lagu eedaynayaa oo loo soo xidhay dembiye isdabajooga continuous offens against the somalilan state oo uu galay dhowrkii sane ee u dambeysay kuwaasoo uu caado ka dhigtay inuu si joogto ah ugu faafiyo tiifiyada iyo baraha bulshada ceebayn iyo dacayado been abuura oo uu ku waxyeelaynayo sharafta iyo karaamada qarannimada somalilan dhinaca kale maxkamadda gobolka maroodije ayaa saaka rumaan toddoba cishaa u jartay siyaasi cismaan cumar dool kadib markii saaka la hor keenay maxkamadda gobolka maroodije xamse cali jeesto v o a hargeysa